أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga bardoogle ee wilaayada shabeellada hoose meydadka dad soomaali ah oo ay ku jiraan hooyo iyo gabadheeda ayaa laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku dhowaad shan iyo toban qof oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqayn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya boob xoogan ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas wilaayadii islaamiga boqol ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maktabka dacwada wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada albuur عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga bardoogle ee wilaayada shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abo xasaan ayaa warbixino moortaas ku saabsan inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen saldhigga belidogle oo xero u ah askarta saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta bangarafta waxayna madaafiicdaasi ku wada dhaceen gudaha saldhigga joogta madaafiicda ayaa si aada looga maqleeyey deegaano ka fog saldhigga belidogle waxaana saraakiisha mujaahidiinta inoo xaqiijiyeen inay jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo cadowga allah ka soo gaartay madaafiicdaas toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ugu garaaceen saldhigga belidogle taasoo sababtay bakti iyo dhaawac cadowga soo gaaray dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur oo ka mid a goobaha cadowga allah uu dowlaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waad mahadsantahay waa xasaan meydadka dad soomaali ah oo ay ku jiraan hooyo iyo gabadheeda ayaa laga helay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida uu ku warramayo cabdiwahaab maxamed bukhaari wararka ka imaanaya magaalada nairobi waxay sheegayaan in si naxariis darro ah loo dilay hooyo gabadheeda iyo gabarh kale oo ay waalid u tahay iyo wiil kale oo soomaali ah hooyadan iyo gabdhaheeda ayaa meydkooda oo qaarkood la dooriyey laga helay xaafadaha puntland iyo majakos sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah dhacdadan saddexda qof lagu dilay kadib waxaa xigay dhacdo kale oo dil naxariis darro ah waxaana meydka wiil dhallinyaro ah laga helay xaafadda islii ee soomaalidu ay ku badan tahay arrintii sidaan ku maqlay xog ka soo korodhay dadkaa saddexdaa ruux ee dhintay allah u naxariistee waxaa la sheegay hal faamil inay yihiin hooyo ayaa liigu yidhi iyo gabarh ay habaryar u tahay iyo gabadheeda weeye ilaahay maqaadirtiisna marka hore mayna wada soconin oo hooyadaa la waayey haddana gabdhihii baa soo raadiyey ma aqaano shirqool miyaa loo dhigaya ma garan karo sidaasaana lagu dilay oo meydkooda midna laga soo helay machakos midna laga helay puntland marka waxaa la sheegay inay yihiin hal faamili marka waa runtii wax aad looga xumaado weye looga looga murugooda weeye inaa lilahi wa ina ilahi raajicuun goobjoogayaal ayaa sheegaya in hooyada sida naxariis darrada ah loo dilay lagu magacaabi jiray waris daa'uud oo soddon iyo lix sano jir ahayd gabadheedana la odhan jiray aamino cabdirashiid oo kow iyo labaatan jir ahayd iyo nusaybo oo ay eeddo u ahayd oo labiyo toban sano jir ah hooyadan iyo gabdhaheeda ayay wararku sheegayaan in gowrac lagu dilay meydkooduna uu ka muuqday raadadka jirdilka dad kala dilay maanta waa saddex gabdhood waaye waa hooyo gabadheeda iyo gabar ay u tahay iidu tahay ayaa la dilay xalay ayaa la dilay kadibna jirkooda mise meydkooda waxaa lagu kala tuuray saddex meel oo kala oo kala magaalo lagu tuuray maanta tii lagu arkay puntlands waxay ahayd gabadha waxayna jirtaa labaatan iyo kow sano ayay jirtaa magaceeda oo saxa ahna waxaa waaye aamina cabdirashiid ayaa la yidhaahdaa waxayna jirtaa labaatan iyo kow sano sidoo kale maamada meydkeeda waxaa laga helay meel la yidhaahdo machaco maamada waxaa la yidhaahdaa waris ayaa la yidhaahdaa waris daauud sanadkeedana waa soddon iyo lix jir waayey sidoo kale waxaa helay gabar yar oo labiyo toban sano jir ah oo maamada u ahayd eedu u ahayd gabadhaasna waxaa la yidhaahdaa nusayba ayaa la yidhaahdaa waxay jirtaa toban iyo laba sano ayay jirtaa saacado kadib markii la helay meydka dadkan saddexda ah ee lagu dilay nairobi waxaa dhanka kale meydkiisa la helay wiil soomaali dhallinyaro ah kaas oo la soo dhigay xaafadda islii taasoo wadarta guud ee dadka soomaalida ah ee la dilay ka dhigaysa afar qofood oo saddex dumar tahay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ka argagaxay dhacdooyinkan xanuunka badan ee lagu dilay dadka rayidka ah ee haweenka u badan waa arrin naxdin leh waa wax laga naxo waa musiibo waa reer dhan oo rogmaday waa arrin nagu cusub haddaan reer nairobi nahay naxariiso janna allaha siiyo waa arrin waa cabsideeda wadato waa saddex qof oo meel ku wada noolaa oo tagsi raacay tagsi uu baraacay saddexdoodiba meydkoodi mid walbuu meel gooni a lasoo kala dhigdhige waa marxalad adag wax kaloon dhihi karna malahan oo inta la qabtay si xun loo dilay la jir dilay la kufsaday la jarjaray gabadhana inay wejiga laga bedelay horta wejiga baangad wejigeeda xataa ma la garan karin oo baagland lasoo dhigay maamada waxaa la sheegaya in in labada indhood lagala baxay oo si xun loo jir dilay gabadha kaleeta in la jarjaray mid walba meel gooni a in la kala dhigay wallaahi waa arrin naxdin leh wax la dhaho lama yaqaano waa arrin noola soo gudboonaatay xaaladdan cusub ee la soo gudboonaatay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii dambe laga cabanayay gaadiidka tagaasida ee ka howlgala nairobi kuwaas oo badanaa ay raacaan qoysaska iyo shakhsiyaadka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda dalka kenya
ku dhowaad shan iyo toban qof oo etoobiyaan ah ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha dowladda xabashada etoobiya ay ka geysteen gobolka maxaarada ee waqooyiga dalkaasi haddaba faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare ugu yaraan saddex iyo toban qof oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar culus oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida itoobiya weerarkan ayaa ka dhacay iskuul ku yaala degmada enerje ee gobolka ah maxaarada sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dowladda itoobiya duqeyntan ayaa imaaneysa iyadoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay dagaalo ba-an oo u dhexeeyey ciidamada dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda hubeysan ee faano ay ka socdeen bariga gojaam ee gobolka amxaarada iyadoo kooxda faano ay sheegatay inay ku dishay dagaaladaasi in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda itoobiya dadka u dooda xuquuqda qowmiyadda amxaarada ee dalka itoobiya ayaa iyaguna ku tilmaamay duqeymahan sii kordhaya ee dowladda itoobiya ka wada gobolka amxaarada mid isirsifeyn ah iyadoona warbaahinta ku hadasha afka amxaarada ay sheegtay in ugu yaraan boqol iyo siddeetan qof oo shacab ah ay isbuucyadii lasoo dhaafay ku dhinteen weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda xabashida itoobiya ka geysanayaan gobolka amxaarada duqeymahan ayay dowladda itoobiya ku tilmaantay howlgal ay ku ciribtirayso kooxda hubeysan ee faano ee kasoo horjeeda nidaamka adis ababa waad mahadsantahay walaalka xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qareeyay in kooxdii riddada soomaaliya ay boob xoogan ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada macaasimadda ah ee muqdisho marwaan maxmed ayaa sianba qaadaya warbixintan xilli kooxda riddada soomaaliya ay sii kordhisay boobka hantida shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay dhowaan murtadiintu lacago baada ah kusoo rogeen shacabka iyagoo markii horeba si xog ah u qaadayay lacago xaddaaf ah arrintan lacagaha baadda ah ay maalmo ka hor kooxda riddada dul saartay shacabka muqdisho ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda ah ee mursadiinta wuxuuna qiray dhibaatada ay ku hayaan reer muqdisho murse daahir amiin juuse oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa mar uu ka hadlayay boobka hantida dadweynaha qiray in riddadu ay hadda lacago baada ah ka qaadayaan qof kasta oo ku nool muqdisho iyo mid ka geeriyooday waxa uu sheegay inay xargaha goosteen boobka iyo billaqada ay wada kooxdiisa ee ka socda caasimada isagoo ka dhawaajiyey inay ka nabadgeli waayeen xabaalaha haddana ay noqdeen kuwa irdaha u garaaca shacabka horgal ayaan dhihi karaa canshuurta la qaadayo oo tobanka dad- dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka een, wixii oon la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay eh, xaafadihii ay ku wareegaan kub kub kub hood hood yaa kaa dhintay yaa kuu nool taas waxaa waaye waxyaabo laga fiican yahay waaye runtii een, waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay war shacabka soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintay markii la yidhahdo toban doolar qofka noolna toban doolar la yidhahdo xawaalihiina ay naga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oon ognahay waxaa waaye nasiib darri inteeda la eg waaye waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakaciyey qabuuriyaa la fagay kooxda ciidada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ku sii kordhisay dhibaatooyinka nooc walba leh ay u geysanayso waxayna murtadiintu sii wadaan billaqada ay ugu jiraan hantida dadweynaha iyagoo dhinac walba maraya boobka hantida muslimiinta wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadani ayaa ahayd mid ay diya ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee daawud iyo wacaysle oo ka wada tirsan beelweynta abgal ee degta wilaayaadka dalka soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa labada beelood gogol ugu dhigtay deegaan hoostaga degmada balcad iyadoona wilaayadu ay ku guulaysatay inay heshiisiiso labada beelood ee dirartu dhex martay iskana dilay koob iyo toban ruux waxayna wilaayadu u kala qaaday diyada dadkii ay iska dileen beesha daawuud ayaa wareejisay diyada laba ruux oo ay ka dishay beesha wacaysle dhankeeda beesha wacaysle ayaa iyaduna wareejisay diyada sagaal ruux oo ay ka dishay beesha daawuud anoo ah nabadoonka daa'uud waxaan walaalahayn muceysle waxaan ku wareejina maanta siddeetan kun oo doolar oo u dhiganto laba nin anankana waxaan kala wareegnay saddex boqol iyo lixdan kun oo u dhiganto sagaal nin waxaa gogoshaas noo dhigay walaayada islaamka shabeellaha dhexe ilaahama hadda iskale anigoo ah oo ku hadlaaya idaacadda kasii dayhaya inaan ka mid ahay odayaasha daa'uud ee nabadoonyada waxaan idaacadda kasii dayhayaa walaalahayna niman ah oo wacaasle la yidhaa iyo daa'uud inay kala dileen sagaal nin iyo laba nin toban iyo kow qofood laba nin asugu dila daa'uud sagaalna wacaasle dilay inuu daa'uud kala wareegay wacaasle saddex boqol iyo lixdan kunoo doolar oo loo dhigaayo sagaal qofood diyadur wacaaslanou ku wareejiyey sideetan kunoo doolar oo loo dhigaayo laba qofood waxaan idaacadda kasii dayhawaa intaas waxaana gogol wanaagsan oo farxad leh oo haddii ilaahay ku idmaan noo dhigay walaayada islaamiga anoo ka socda beesha wacaasle oo nabadoon foodala la yiraa waxaana joogaa walaayada islaamiga ah dabadeed ilaadkiisa xoolo la isku lahay ayaan beriga cirib tirnay wacaasle hor wuxuu u bixiyey dibna wuxuu bixiyey annagana haddaan wacaslanahay waxaan qaadannay afartan kun oo horo iyo afartan dambe aan qaadanay xoolahaas saasaan ku kala wareegnan ku heshiinay waa u mahad celaynaa walaayada iyo walaalaha la jira iyo akhyaarta kulle waana ku heshiinay waana feermaynay waana ku guddoonay maamulada wilaayaadkii islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa allah fadligii ku guulaystay inay heshiis kala dhex dhigaan beelaha walaalaha ah ee khilaafaadku soo kala dhex galo waad mahadsantahay yaasir wilaayadii islaamiga boqol ayaa dowladdiini ah u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalka cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya اعلم بأن الدين قول وعمل ففضوا فما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله رسول إذ جاءوا يسأل جبريل waa dowlad socotay muddo saddex bilood ah islamarkaana loo soo xiray qaar ka mid ah ciidanka xisbada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool taasoo muddadii ay socotay ay ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah munaasabadii lagu soo xirayey dowladda oo ka dhacday degmada tiyaglow ee xarunta wilaayada ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada nuqabo culimaa udiin iyo marti sharaf kale waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo goobta ku sugnaa ayaa kelimad dardaaran ah ka jeediyey xafladda isagoona ciidanka xisbada ee dowladda loo soo afmeeray u dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan ayna sii siyaadsadaan aqoontooda ee ragga maaragtay xisbada ee hadda dowladan soo dhammaatay saddexda bilood waxaan idin dardaarmaynaa الازدياد في العلم وتطوير الذات إن آد زياستان آد إسلستان مجاهدين تا ولايدي أي وجه رئيسه جهدي يحيي تبرع يا والدين قلي تندن كاشيء يسون واي لكن هذا فرحي الله يا سما فرحي علمي أقونتي الله يا لكن معناه هذا ما علماء نقولنا وحبان برنا وسوق الجبنة وبلا توفيق ما سما إن مارتي للزياسة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم isagoo waxyii ku soo degaya la yidhi waqul rabbi sidnii cilma wax kaleoo nabiyullaahi moxamed la amray miyaad ogtihiin oo ilaahay weydiiso inuu kuu ziyaadiyo la dhahay miyaa jirto ma jirto waa cilmiga bes eh waqul rabbi sidnii cilman marka mar kasta maanka aan ku hayno aan ku dadaalno inaan maaragtay wax kordhiisano cilmigii la bartay wuxuu rabaa camalfal iyo dhaqangelinuu rabaa cali bn abi daalib radiallahu canhu wuxuu dhihi jiray hatafa alcilmu bilcamali wa ila irtaxala cilmiga wuxuu u yeertay in lagu camalfalo hadduu waayana waa guuraba macnaa bes waay cilmi waagaba kaa tagaaba camalfalkaas inaan ku darno sidoo kale ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان وجهاد وتعلم حكمة وبيان وأن جعلنا من هداة الناس وأتم لنا الدورة بأمان فله الحمد من سلخ من الليل النهار في الأكوان كما يقول ربنا سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لذلوم كفار gabagabadii munaasabadda waxaa abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey raggii kaalimo hore ku soo baxay kaalinta koowaad ayaa la siiyey lacag dhan boqol iyo konton doolar kaalinta labaad ayaa isna la abaalmariyey boqol doolar halka ah kaalintii saddexaad ee ugu dambeysayna la guddoonsiiyey lacag dhan toddobaatan doolar dowraadka caynkan ah ayaa si isku mid ah ugu qabsoomay bilooyin qura wilaayaadka islaamiga kuwaas oo aqoontooda sare loogu qaadayey boqolaal ka mid ah ciidanka farida wanaagga iyo reebidda xumaha ee ka howlgalaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay walaalka ugu dambeyntii maktabka dacwada wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada ceelbuur ee wilaayadaas
deegaanka ceelmaygaaga ee hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowla diini ah oo maktabka dacwada ee wilaayada uu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka dowladan oo qayb ka ah dowlaadka loogu magacdaray islaaxulmujtamaca shacaarkeeduna ahaa ajiibu daaciy allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelmeegaaga waxaana dowladani oo socotay muddo toban maalinna ka faa'iidaystay rag iyo dumara qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceelmeegaaga ee ka faa'iidaystay dowladda ayaan la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen
maalmaha waa dowr naga socoto deegaanka cilmiyaad waxaana loo akhriyay kitaabka tarbiyat alislaamiya alcaqiida alfiqhi alsiira aladkaar xijaab almar'ati almuslima faatixada salaada tasxiixeedana waa layadana waa layska saxay maa hiya salaa salaadu waa maxay asalaatu salaadu cibaadatun waa cibaado daatu aqwaal قول صاحبة إيه وأفعال فعل لسمي مفتتحا تنلغو فرفرت بالتكبير التكبير ومختتما تنلغو ختمة بالتسليم سلام النقصي ولايدا إن شاء الله waxaan ka codsanayna in noo sii wadaan tafsiirka quraanka iyo khayraadka iyo waxyaabaha ay noo qabteen inay noo sii wadaan ka codsanaynaa oo meesha aysan nooga tegin insha allah waana waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad mahadsan yihiin
ilaahay mahad iskale halka waxaa noogu soo gabagabowday dowlad noo soo socotay toban maalmood dowladda waxaan aan ku soo qaadanana waxaa ka mid a kitaab atarabiyat alislaamiya sida caqiidada fiqiga iyo siirada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo sida adkaarta xijaab almar'ati almuslima xijaabka gabadha muslimadda ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah walaayada waxaan ka codsanaynaa dowladda noocaan inay noo soo celcelido maanta maha waxaa noogu soo gabangabowday dowro islaamiya oo magaceeda la yiraahdo islaaxul mujtamac waxay noo socotay muddo toban maalmood ah waxyaabihii aan nagala ka sax waxaa ka mid ahay salaada sida towxiidkaoo kale cashiradii aan kusoo qaadano waxaa kamid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa kamid ah casharada kale aan kusoo qaadano kitaabka tarbiyatul islaamiya oo ka kooban su-aal iyo jawaab waxaa kamid ahay waxyaabihii aan kusoo qaadano caqiido fiqi siirada nebiga salaallahu alay wasalam adkaar xijaabka gabadha muslimadda ay xiranayso cashiradii aan kasoo qaadan haddaan wax ka tilmaamno waxaa ka mid ahay maa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay macnaaha macnaheedu laa macbuudu bixaqin mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla maahane kam waa imisa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeedu waa imisa wamaa hiya maxayse kala yihiin shuruuduhaa shuruudeedu thamaaniyatun sideed waaye wahiya waxay kala yihiin alcilmu waa inaad cilmi ulaada alyaqiinu waa inaad yaqiinsanta alinqiyaadu waa inaad u hogaansantaha kelimadaas alqabuulu waa inaad aqbashaa alsidqu waa inaad ka run sheegta al-ikhlaasu waa inaad alla u barax tirtaa almaxabatu waa inaad jecesha alkufru bidaaquut daaquutkana waa inaad ku kufridaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowlaadka uu qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadana horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaluus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته